halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban sagaali tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrband hirarka efmyada magaalooyinka geeska africa iyo internet-kood naga dhegaysataan v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa isniin lix iyo tobanka bisha februari sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha iyo madadaaladii qaybta ka ahayd barnaamijka waxaana idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
waxaa moodaa qolkiiba sagaashan qiyaas ahaan markii loo fiiriya inay dhalina ay wax badan ka og tahay ay aweerna ku tahay inuu cudurkaas jiro sababta ay u og yihiin ama wax keenan waxaa waaye badankood ardada dhallinyarada soomaaliyeed waa dad wax barto oo iskuulaad dhigto jaamacada dhigto marka way og yihiin
taasi waa muna axmed cabdulle guddoomiye ku-xigeenka ururka soomba oo ka warramaysa kaalinta ay dhallinyaradu ka qaadan karaan wacyigelinta cudurka dabaysha qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid a xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada beledweyne iyo qayb kale oo ka mid a sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan iyo heeso kala duwan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida diyaaradaha dagaalka ee masar iyo kuwa libiya ayaa duqeeyey maanta oo isniin ahayd xarumo ay kooxda daacish ku leedahay bariga dalka libiya taasi oo looga argudayey dilka qoorgoynta ah ee lagula kacay koob iyo labaatan qof oo masiixiyiin ah oo u dhashay dalka masar duqaynta ayaa lagu bartilmaameedsaday xeryo kooxdu hub u yaalay oo ku yaala magaalada darna saacada yar kadib markii kooxda daacish ay internetka soo gelisay fiideo muuqaal oo muujinaya dilka ay ku gowraceen dadkaasi madaxweynaha masar cabdifataax siisi ayaa khudbad uu jeediyey wacad ku maray inuu jawaab ka bixin doono dilka qoorgoynta oo ku tilmaamay fal argagixiso oo nacay badan saraakiisha dalka ukrain iyo hogaamiyayaasha jabhadda goonigoosadka ah ee ruushka uu taageero ayaa dhinacba dhinaca kale ku eedeynaya inay jabiyeen xabad joojintii cusbayd ee ay dhowaanta labadaasi dhinac isla qaateen wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ukrain ayaa maanta oo isniina sheegay in boqol iyo laba iyo toban jeer uu weerar uga yimid dhanka jabhaddaasi goonigoosadka dhinaca kalena abbaanduulaha jabhaddaasi ee bariga dalkaasi ukrain ka dagaalanta ayaa isaguna sheegay in maanta ciidamada ukrain ay ku soo qaadeen weeraro cirka iyo dhulkaba ah labada dhinac ayaa dhowaan dalka belaruus waxay ku gaadheen heshiis xabad joojin ah oo farayey in labada dhinacba ay jiidaha dagaalka ka baxaan kana saaraan ciidamadooda iyo hubka culculus ee halkaasi u yaala walow ay hadda u muuqato in xabad joojintaasi ay tahay mid meesha kasii baxaysa
booliska dalka denmark ayaa sheegay inay xidheen laba qof oo looga shakisan yahay inay gacan siiyeen ninkii hubaysnaa ee labada qof ku dilay laba weerar oo kala gaar ah oo uu ka fuliyey magaalada copenhagen sabtidii booliska ayaa sheegay maanta oo isniin ah in labada qof looga shakiyey caawin iyo dhiirigelin ay ninkaasi oo labilaatan jir ah ku dhiirigelinayeen inuu fuliyo weerarkii uu ku qaaday goob ay ka socotay dood la xidhiidhay xorriyadda hadalka iyo weliba macbad ay yuhuudda ku leeyihiin magaalada copenhagen ra-iisul wasaaraha denmark haweeneyda lagu magacaabo helen thong schmidt ayaa labadaasi weerar ku tilmaantay fal xun oo argagixiso oo ka dhan ah denmark militariga dalka nigeria ayaa sheegay in magaalo ku taalla gobolka borno oo kooxda boko xaram ay hore xoog ugu qabsadeen bishii hore dib looga qabsaday maanta militariga ayaa sheegay iyaga oo kusoo bandhigay bogooda twitter-ka ay ku leeyihiin isniintan maanta in howlgallo militari oo argagixisada lagaga safaynayay meesha la yidhaahdo manguno oo iyo deegaano kaleba ay guul ku dhammaadeen waxaana uu sheegay in howlgalkaasi ay qayb ka qaateen duqaymo xagga cirka ah islamarkaasina ay horseeday gacan ku dhigista qaar ka mida fallaagadii iyo sidoo kalena gawaari xamuul ah oo ay ka buuxaan cunno iyo agab kale oo loogu talagalay maleeshiyada boko xaram ee ku sugnayd magaaladaasi
halkaad dhegaystayaal weli nagala socotaan waa v o a oo idinka imanaysa washington barnaamijkii wacyigelinta dabaysha ayaan ku guda jirnaayey laanta af soomaaliga ee v o a ayaa dhowaan muqdisho ku qabatay dood ballaaran oo looga hadlay kaalinta ay dhallinyaradu ka qaadan karaan wacyigelinta cudurka dabaysha doodan waxaa xidhiirinaya wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste waxaanay doodda u dhacday sidan ku soo dhowaada barnaamij doodah oo ku saabsan wacyigelinta cudurka dabaysha barnaamijkan oo ah kii labaad ee idaacadda v o a ku qabato magaalada muqdisho ayaa waxaa igala qaybgelaya mune axmed cabdulle oo ah guddoomiye ku-xigeenka soomba mune xasan maxamed guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka hiiraan maxamed warsame sandhool guddoomiyaha dhallinyarada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo shacayb cabdulaahi xasan oo ah guddoomiyaha dalladda sooyo ee arrimaha dhallinyarada aan ku horreeyo sandhool maxay tahay aragtida ama maxay dhallinyaradu kala socdaan marka laga hadlayo cudurka dabaysha sidiisaba bismillahi raxmaan raxiim aaday u mahadsan tahay jaaniska maantana siisay idaacadda v o a oo barnaamijka dabaysha booliyada cambaign su-aasha ay weydiisay xasan oo ahaa yani waxyaabaha ay kala socdaan dhallinyarada qaybtan dabaysha booliyada dhallinyarada kolleyba inta badan boqolkiiba waxaan aaminsanahay in barshadii jahaan aysan war ahayn wax layihahdo boolio xaaladdeeda inaan ka warqabin waxay tahay inaan aqoon u lahayn ee laakiin u arkaan inay tahay wax dadka yacni ahaan lagu tallaalo lagu naafeeyo warbalemna u keeno waxay u arkaan inay tahay wax yacni dadka kale aan nafco u keenin ee cudur la faafinaya ay yihiin daawadan boolyadu yacni waa cudur ama yacni fayraska ah dhalinya haddii aqoon u lahaan lahaayeen dhallinyarada maanta waxay noqon lahayd waddanka waxyaaba inta badan aan kusoo noqon kana suulan waxaa la jiray in kiisas badan oo boolya waddanka kusoo dhaceen ama lagu arkay caruur badan ku naafooween hooyooyin badan wax ku noqdeen ku barbalon barbeen ku noqdeen sidaa daraaddeed cudurkan boolyada ah dhallinyarada hadda yacni ahaan waxyaaba badan kama fahansano waxaanu rabnaa insha allah in wax badan ka fahmi doonaan sanadaha soo socda insha allah shucayb dhallinyaradu maxay kala socdaan cudurka dabaysha dhalinta intooda waxbarata oo iskuulaadka aado jaamacadaha dhigato oo madaarista ku jirto ilaa xad way la socdaan balse intooda aan waxbarashada nasiibka u helin ama derbijiifka ah ama koolodhuuqda ah ama miiga meelaha aan waxbarashadu aysan ka soconin ku nool kuma buraarugsana ama ma fahansana dabeysha iyo waxyaabaha dhaliyo iyo sida looga hortago iyo daawadeeda sida loo raasho intaas dhan kuma baraarugsana marka waxaan leenahay dhalinta intooda qalinkay buugga hayso ilaa ay xad waxbay ka fahansan yihiin ugu yaraan in ay tahay cudur dilaa ah way og yihiin oo naafeeya dhalin badan oo da-doodu ay ka yar tahay soddon ilaa iyo ilmanimadooda inuu naafo u keento way ogyihiin intooda waxbarato oo madaarista lagu qaataa dugsiyada dhexaa lagu qaataa dugsiyada saraa loogu sheegaa hadduu haddee ardaygu ama dhallinyaradu ay jaamacado dhigtaanna waxaad moodaaba inay kusii baraarugahayaan oo ay ogyihiin balse waxaan leenahay tirada inta waxbarata aa aada u yar aawadeed tiro yar oo dhallinyarada guud ahaana ayaa waxay tahay ku baraarugsan
mune axmed cabdille mune waxaad tahay guddoomiye ku-xigeenka soomba dhallinyarada inta aad ka warqabto magaalada muqdisho aad ku nooshahay maxay kala socdaan cudurka dabaysha waxaa moodaa boqolkiiba sagaashan qiyaas ahaan markii loo fiiriyo inay dhalinyaro ay wax badan ka og tahay ay aweerna ku tahay inuu cudurkaas jiro sababta ay u og yihiin ama wax keenan waxaa waaye badankood ardada dhalinyarada soomaaliyeed ee muqdisho degan waa dad waxbarto oo iskuulaad dhigto jaamacada dhigto marka way ogyihiin teeda kaleeto sanad ka hor kambeynkan waxaa tifiyada laga soo daayay waxaa laga soo daayay ololaa dhalinyaro qabteen oo looga hortagayo marka markii la dhaho maxay ka ogyihiin gobolka banaadir boqolkiiba sagaashan way ogyihiin inuu cudur dilaa yahay dadka naafeeyo dhibaato badan keysta way ogyihiin laakiin haddii la dhaho rural areada dadka baadiyaha degan aanan haysanin facility ay video ku fiirsadaan ay haysanin facility iskuulaad ayna ka jirin meeshaas dad ehel u leh cudurkan boolyada ayna ka warqabin ay joogaan dadkaas waxba kama laakiin markiiaas gobolka banaadir la dhaho wax badan ay ka ogyihiin mune xasan maxamed isla su-aashaas waxaad ka timid gobolka hiiraan waxaad ka warqabtaa meelo badan oo barakacayaal halkaasi dadka ku dhaqan in cudurka uu saameyn ku yeelan karo dhalin badanaa halkaas ku dhaqan oo waxbarata maxay dhalinta beledweyne kala socdaan ama guud ahaanba gobolka hiiraan wacyigelinta guud ahaan aragti sidee ah ayay ka haystaan cudurka dabaysha xaqiiqdii cudurka dabayshu waa cudur naafeeya qofka bini aadamka ama saqiir ha ahaado ama kabiir ha ahaado marka uu aafeeyo uu ku dhaco waa cudur naafeeya jir ahaan iyo maskixiyanba u naafeeya bulshada iyo guud ahaan dhallinyarada gobolka hiiraan een, yani dadka isku mid ma ahan waa laba qaybood qayb waxa waaye dad la socdo oo wacyiga jiro dhibaatooyinka cudurka dabeesha uu leeyahayna ka warqaba dadka kalenta waa kuwo aanan ka warhaynin ee aan waqtigu u saamixi waaye ee aaminsanba horta inay yihiin waxaan wax cudur la dhaho oo dabeel la dhaho inuusan jirin dadka aanan aqoonin dabeesha waxa ay tahay iyo inay dhibaato u keenayso qofka biniaadankan ka siin waxay u yaqaanaan wax dabayl marto qof biniaadana kadibna daawo dhaqameed loo isticmaalo een, canugii lagu gubo een, geedo dhir ah lagu qiiqiiqii saasay u yaqaanaan laakiin dadka dhallinyarada ah ee gobolka ku nool hiiraan ee dhallinyarada reer hiiraan ah in badan oo ka mid ah dadka wax bartay aaday ula socdaan marxaladaha jiro dabeesha saameynta ay leedahay waxay ka qayb qaataan kambeenada dhacaaya ka qayb qaataan waxay ka qayb qaataan een, ololaha lagu ciribtiraayo dabeeshay ka qayb qaataan runtii wacyigooda fifty percentage aaduu dadku u sarreeyaa sidii hore ma ahan haddeertaan yani dhallinyarada waxbay baratay een, waxaad arkaysaa percentageka ugu badan oo dhallinyarada jaamacadaha kasoo baxaysa gobolka hiiraan waxay bartaan caafimaad Een, caafimaadkuna qayb ka yahay ee, een, xaqiiqdii een, boolyada marka wacyigooda wuu sarreeyaa laakiin dadka waxaa loo baahan yahay in waq- dadkan ay yaqaanaan dabeeshu waxa ay tahay iyo boolyo waxa ay tahay inay yaqaanaan waxaa ka muhiimsan in kambeyn culus inta la qaado dhallinyarada ay u diyaar garoobaan guri kasta laga wacyigeliyo oo la ogaado dhibaatada iyo faktiga ee saameynta ay ku yeelayso bulshada dabayl hadday timaado oo oo boolyo ah boolyada hadduu qofka u u asiibto marka waa mahadsan tahay xasan wax badanay kala socdaan dhallinyarada reer hiiraan cudurka dabeesha iyo wacyigelintiisa sandhool kaalin intee la-eg ayay dhallinyaradu ka geysan karaan wacyigelinta cudurka dabeysha kaalinta ka geysan karaan dhallinyarada maanta een, boolyada horena waa ugu geysteen haddana diyaar waxay inay ka geystaan weligoodna ka geysan doonaan ay diyaar u yihiin Een, kaalinta ay ka geysan karaan markaa kasoo aana gaarin kaalinta ay ka geysteen aan ka hadalno Een, anigu shakhsiyan waxaan guddoomiye u ahay dalladda dhallinyarada koonfurta wadanka soomaaliya waxay ahayd dalladii labada kun iyo labaiyo tobankii xilligii sheegay fariska ka- nooga soo gudbay waddanka nigeria ee sida lagu sheegay ee waddanka muqdisho ka bilowday xamar jajab iyo eryadiisa een, ururradii dhallinyarada loo wacan ka mid ahaa ee loogu wacay inay ka qayb qaataan ee wacyigelintaasi qayb ku yeeshaan ee sidii u hor istaagi lahaayeen ka mid yacni ay member ka noqon lahaayeen Een, wasaaraddiina waagaas ka shaqaynaysay waxay ahayd wasaarad active ah oo ilaa haddana xoogaan active ah Een, waxay noo waceen kulamay noo yeesheen waxaanu ka mid noqonay bal daawadan la wado ee dadka deegaanka ama degmooyinka ah si bulshada loo fahansiin lahaa loo gaarsiin lahaa inay waxaan yihiin daawo ayaga dan u ah inay dan u tahay in la hor istaago cudurkani Een, sidaa daraaddeed hadalkayaanan ku badinin hawliga ku socday markaasi iyo fayraska intuu leeka kiisaska la sheegayay waxaanu ka qayb qaadanay inaan dhan walba ka galno waxaan u sameynay xarumaha ay isku yimaadaan dhalinyarada sportskan tartan sports u qabanno waxaanu sameynay goobaha wacyigelintaanu sameynay waxaanu sameynay inaanu ku ballamino meelaha iskuullada secondary-ga waxaanu tagnay isku- jaamacado badan oo qeybaha caafimaadka ka mid ah aanu tagnay Een, waxaanu garab istaagnay wasaaraddii iyo civil society-gii iyo hay-adihii dabargooyinta awooddu lahaa inay sameeyaan Een, dhallinyarada boqolkiiba waa toddobaatan waddanka marka lagu sheego Een, ololaha ay ka geysteen muqdisho banaadir keligeed ayay dhallinyarada ka dhex muuqdeen odoo boolyada ah inay qayb ka qaataan Een, dibna waa loo xaqiijin karaa wasaaraddan waa la weydiin karaa haddana yacni haddii qaybta ka geysan karaan laga hadlan Een, wixii ayaan laga dhigin projectii oo wan- wan- muddo kaaban socday ee mar walbana dhallinyarada loo baahan yahay Ee marka loo baahda keliya loo wacan karo markaan loo baahnayn loo wacan karin Een, waxaan rabnaa any time kasta waqti kasta annagoona xisaab iyo qarashaad toona midna aan ku xirayn inaan xooggeena aan kaga qayb qaadano wasaaradda iyo hoolaha iyo ururada hoole barnaamijkaasi inaan wacyigelinta qaybaha dhallinyarada iyo eh, sida kaamamka kole iyo meelaha inaan tagno ololaha inaan ku fulayno taasaan diyaar u nahay waana ka geysan karaan anytimekaasna ka geystaan diyaar u yihiin shucayb cabdulaahi adiga aan ku siiyo kaalinta dhallinyaradu ay ka geysan karaan wacyigelinta cudurka dabeysha Eh, runtii aad baan ugu ammaanaya saaxiibkay kaalinta muuqata oo ay hore uga maxaan ku dhahay uga geysteen Eh, tan ay ka geysan karaan waxay tahay haddii la siiyo fursadii oo ay siiso oo waqtiga uu u saamaxo tasjiilaadkii waxyaabihii lagu adeegay uu u saamaxo Eh, kaalintoodan oo bulshada weynta soomaaliyeed ay aragto in dhalintu kaalintooda ay muhiim tahay in dhalintu ay tahay eh, eh, eh, cidda ugu weyn oo arrinkan kaalin ka geysan karto tusaale haddaan soo qaadano eh, bulshada soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan iyo in ka badan waxaa la yidhahda waa dhalinyaro dhalinyaro micnaheedu waa da-doodu inta ka dhexey inta ay ay- ka hooseyso soddon iyo shan amaba dhe afartan iyo wixii ka hooseeyo Eh, intaas waxay ku cadaynaysaa haddii boqolkiiba toddobaatan iyo in ka badan cudurka uu saameynayo ee, dabcan cidda ugu horeyso inay la dagaalanto oo waqti geliso oo ee, xikmadeeda cilmigeeda awoodeeda maalkeeda hantideeda iyo wacyigelinteeda iskugu darta loo baahan yahay waxay tahay dhalinta balse mar walba waxaa imaanayo caqabado yaryara imaanayo oo dhalinta kaalintooda inay geystaan ka hor istaagayo kow ee, dadkii da-da ahaa oon u arkeyninba in dhalintu ay kaalin ku leedahay barnaamijkan ee, goor ay bahashu ay faraha ka baxda unbaa la la dhihi doonaa war meeyey dhalintii aawey wacyigelintii iskuulaadkii wacli- wacyigelintii kaamumkii safaradii gobolada lagu aadayay degmooyinkii kala duwanaa waxaas dhan mar dambaa la fahmaa balse haddii tallaabada koowaadba laga dhigi lahaa ee arrintaanu yay saamaysaa dhalinta iyo ciyaalka ama dadka da-da yar then ayagaa isfahmi karo w- wejiyaal kala duwan iyo qaabab kala duwan oo wax iskugu sheegaana jiro tusaale ee qofka maxaan ku dhahay siddeetan jirka ah ee group dhalinyaro oo soddon iyo shan jiro ah ama labaatan jiro ah fariinta u gudbinayo waxay noqonaysaa un fariin dirdaarana laakiin markii la rabo muggeeda iyo micnaheeda in la arko waxay ku xiran tahay ee yaa qofka qofka qofka la hadlaya waa kuma Eh, for example waxaan leenahay annaga qaabab wey oo qaabab badan oon dhalinyarada aan eh, isku wacyigelinaa jirto sportsaa jiro oo kooxyo la sameeyo oo barnaamijka loogu magac daraa dhici karo gabdho gabdho wacyigelinaya dhici karo wiilal wiilal wacyigelinaya dhici karo eh, fasal fasal wacyigelinaya dhici karo marka waxaa moodaa age mateka ama da- dadka isku da-da ah kaalintooda way muuqataa horaa loo arkay haddana way jirtaa balse heerkii la raba ma gaarsiisana haddii jaaniska la siiyana waxaan leeyahay kaalin lixaad lay ka geysan karaan ee, wacyigelinta cudurka ayagoo tusaalooyin soo qaadanayo oona arkayo inta inta tiro ee dhalinyaro uu naafeeyey oo cudurka la nool iyo viruska oo macnaha uu naafada u geystay Ee, waxaa kaloo jirto ee, caqabad waxay ka jirtaa in dadka loo sheego in viruskan uu daawo leeyahay talaal leeyahay laga hortegi karo taasina waxaa gudbin karo oo fariin toosa gudbin karo dhalinyarada gur- eh, gudbin karto marka waxaan leenahay hadday noqon lahayd in daawada iyo muggeeda la gudbin lahaa fariin ay tahayna dhalinta kaalin ay ka geysatay wacyigelinta kaalin ay ka geysatay in bulshada lagu soo jeediyo barnaamijkan oo ololo lagu qaadana ee kaalin lixaad ay ka geysatay siduu hadda sheegaya saaxiibkii warsam oo kale laba kun laba iyo toban iyo laba kun saddex iyo toban ee kaalintooda aad bay u muuqatay iyagoo har urur ah oo macnaha uh, this stage na aan dhihi karnay magaalada muqdisho dhan guud ahaan toddoba iyo tobanka degmood waa laga arkay Ee, ilaa haddana astaantooda ayaa meel walba ku dhegan marka ka waran marka ama male haddii guud ahaan dhalinta dhan ay u kici lahayd barnaamijka marka kaalin baan ku leenahay waana sii wadi doonaa insha allah mune axmed cabdulle in- bal ka waran isla su-aashaas maxaa ku biirin kartaa dhallinyarada waxyaabaha ay kala socdaan dhallinyarada aan idhaahdo kaalinta ay ka geysan karaan wacyigelinta cudurka dabaysha bismillaah xasan marka labaad waa mahadsan tahay Een, dhalinta xaqiiqatan markii oo runta laga hadlo een, waxay ka geysan karaan qeyb weyn Een, labada kun saddex iyo tobanka labada kun iyo labayo tobankii dadkii shaqeeyey waxay ahaayeen dhalin ma ahayn dad age Een, een, in fact wixii dadka saameynaysana waa dad dhalinyaro ah Een, een, dadka oo waxaan cilmiga u leh ama mar kasteeta responsible ka ahna ee, waa dadka dhalinyarada marka kaalin weynay ka qaadan karaan Een, ee, een, markii la fiiriyana marka waxqabad la dhahana dadka wax qabto oo xoogooda firfircoon waxaa waaye dadka sh- dhalinta waa oo sha- oo dha- dhalinyarada ah marka kaalin weynay ka qaban karaan Ee, shalabo kiisas yar muqdisho laga sheegay waxaa cirib tirayna oo la dhihi karo lagu ammaani karo aanna marna la hilmaameynin waa dhalinyaro hal urur ah oo u kambiin gareeyey inay barnaamijkaas qabtaan oo caafimaad ahaan yaqaano ama waxba ka ogba inay meediyaa ka hadlaan waxaa meediyaasha ka shaqeeya waa dhalinyaro inay kaamam ka tagaan inay social responsibilityga dhalinta laga rabo ay muujiyaan waayo eh, wadan walbeed waxa wax wax u qabto ama dhabar istaago oo laf dhabar u ah waa dhalinyaro In- haye munu dhalinyaradu waa cudud aad u ballaaran oo een, markii la fiiriyo bulshada inteeda kale ka tiro badan labaatan iyo shan ka mid ah boqolkiiba waxay noqon kartaa dadka kaleente waa cudud aad u ballaaran oo la dhihi karo qofka biniaadamka ama bulshadaasi hadday cududaas la mideeyo oo ay meel ku wada jeestaan waxaa baaba'aya dhibaatooyinkii laga cabanayo dhanaa baaba'ayo dhallinyarada soomaaliyeed een, way u dhabar adeegeen runtii dadka aad arkaysa marxaladda ay ku jiraan wax ku baranayo dadka aad arkaysa jawiga een, maanta muqdisho iyo wadanka guud ahaan uu marayo ku nool dadka aad arkaysa ayagoo yaryar wax baranayo ayagoo oo maxaan ku dhahay yaryar caafimaadka ka shaqaynayo dadkooda diyaar u ah waxay u baahan yihiin instruction bas in la sameeyo in dhallinyarada la yidhaahdo wadadaana raacaynaa oo wasaaradda caafimaadka ay tilmaamto ay tidhaahdo waddadaana raacayna waddadaana noo wanaagsan aan ka wada qayb qaadano ciribtirka dabeesha haddii la yidhaahdo xasan waxaa meesha ka soo baxaya cudud midaysan oo awood buuxda u leh inay cirib tiraan dabeesha xaqiiqdii waana awood aada u ballaaran dhallinyarada soomaaliyeed ma isdhahaya dhalinyaro ka karti badan oo ka awood badan maanta oo ka aqoon badanaa adduunyada ku nool laakiin haddana waqtigaa saamixi waaye waqtigaa saacidi waaye waxaa dhumay dowladnimadii heelkalkii dowladnimo dhanaa naga baaba'ay waxaan hadda u istaagnay marka dhalinyarteena intaad arkaysa dhalinyaro meesha kula fadhiisa waa mas-uuliyiin dhalinyarada dalada dhalinyarada soomaaliyeed dhalinyarada gobolada gobolada dhexe guddoomiyahooda fadhiya waxaa ka fadhiso gabadha walaashaya ina dhalinyarada simba oo ah dhalinyarada dhaqaatiirta yaryar ee wadanka u kacay anigoo ah guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka hiiraan dhammaanteen mas-uuliyaddii inagoo yar aan xambaarnay waxaan awoodi karnaa marka wax kasta oo caqabada oo wadanka dhib ku ah oo dadkeena dhib u keeni kara inaan ka hortagi karno inaan wacyigelino bulshadeena iska dhaafa dhexdaa intaa u xirano yaan maanta xaaqimo qaadan karnaa wadooyinka xaaqi karnaa oo wixii xumaana aan xaaqi karnaa marka waa cudud aada u weyn dhalinyarada oo la isticmaali karo marka dowladda soomaaliya jaanisay haysataa dowladihii hoose jaanisye aysan dowladihii iyada ka horreeyey jaanisye aanan haysaninay haysataa hadda waxay helaysaa milyanis dhalinyaro ah oo jaamacadaha ka qalinjibiyey oo caafimaadka yaqaano ayay helaysaa wasaarad kasta waxay helayaan kumanaan dhalinyaro ah oo facultiga ayaga meesha ay ku joogaan wasaaradda ee qusayso ee tahay dhalinyaradu wax kala qaban karta heli karaan maca daalika hadda waxaan helaynaa milyanis milyanis oo dhalinyaro ah wax baratay oo caafimaad ka baxday oo dabeesha iska dhaafay cudurrada halista ah ka digtoonaan karto marka dhalinyarada cudud weyn oo aada u muhiima waaye dabeesha iska dhaaf waxyaaba badan aan wax ka qaban karnaa waxaana jira tallaalka sidiisaba in dadku ay fikrado badan oo qaldan ay ka haystaan dhalintu maxay ka bedeli kartaa afkaaraha qaldan ee tallaalka laga haysto waa su-aal aada u fiican aad yani qiimana u leh bulshadan u baahan in loo soo bandhigo dalaalka waxaa laga haystaa fikir yani oo ka duwan cudurkan waxaa laga haystaa yani waxyaaba badan oo ku saabsan inuu yahay dila laakiin bulshadu qaarkood waa bulshadeen dadka wax loo qabanayo u yihiin dadka u baahan in ka faa'idaystaan ama aan gaadhsiino dadaalka juhdiga waa kuwey yacni waa dadkan yacni aan soo bixi karin aqoonta lahayn oo inta badan xaafadaha iyo carruurta ka mida waxay ka mid yihiin hooyooyinka dadka waxaan u qaadnaa lagu geeyaa keliya wax yidhaahdo baa wax yidhaahdo waxaa lagu geeyaa daawada iyadoo lagu wada kaartaman ama waxaa siyaa tiim ka shaqeeya markii dadkii ka qaadan waayaanna way daadiyaan laakiin muhiimadda waxay tahay keliya in la daba socdo dadka wacyigelinta yaqaana daba socdaan ee baraarujiyaan inaan hooyadii hadda ka hor igu dhacdo kale inaan hooyadii oo wada yacni u diidan qolo tiim ka mida booli daawada siinayso ee tiri yacni haddii ay dhigaan ilma la-aan ama madhalays aan ka qaado yaa ka mas-uula waxaan wadnay stiikaru ku suganaya madaxweynaha oo aan soo daawacnay oo ah dadka inay kusoo alqaataan uu yahay madaxweynihii ummadda soomaaliyeed oo haddana yacni qaadanaya dhibcihii boolida waxay igu jawaabtay waxay ahayd tiri madaxweynuhu lacag uu haystaa ilmada hore u dhalay laakiin hadda raba inaan ilmo kala dhalo marka taas oo kale waxay u baahan tahay keliya in fikirka ku jira laga daadiyo oo lagu dhaadhiciyo yacni faa'iidada uu leeyahay oo kale qofkii waxna ma aaminsana problemku ka aaminsan yahay marka sidaa daraaddeed yacni waxaan dhihi karaa dadka adeegsan lahaa dhalinyarada ayaa ka jiifa ayaan u haysta wixiina qaban karaan waxaan uga codsaynaa keliya in dhalinyarada keliya ay wax walbo faraha loo saaro ay hooshana qabtaan lagula xisaabtamo juhdiga dadaalka rabaan ay gelin lahaayeen yani aan la hor istaagin loo fudeyo sida walaalkay shuceeb oo kale uu ka mid yahay wallahan ugu jireen wax yani waddanka qayb qaataan dawargoynta booliyada shaciib cabdulaahi maxay dhallinyaradu ka bedeli karaan afkaaraha qaldan ee laga haysto tallaalka cudurka dabeysha runtii sidaa u sheegnaba dabeel dadka qaar waxay u maleeyaanba dabeysha la sheegay inay tahay wax ruuxaan camal ah oo dadka galo oo sidaas darteed reer miyiga iyo dadka baadiyaha ku dhaqan waxay aaminsan yihiin in waxaan aysan virus ahayn ay tahay cudur cudur dabeel ah ama ruuxaan wax saas camal ah marka waxayna aaminsan yihiin in lagu lagu bixin karo gubniin iyo waxyaaba oo lisku uumi in la uumiyo iyo waxaasay ka daba wareegtaan isku soo wada duuduub fikirka qaldan waxaa looga bixi karaa marka horeba aqoon darada keenta inuu fikirka qaldan meesha galo dee kow waxaan dhahnay dowlad la-aantii iyo dhibaatada meesha ka timid balse haddana waxawaaye lagama daalayo oo waxaa la sameynaya wacyigelinta inay ka hormarto talaalka ayaa la rabaa in bulshada marka hore waqti la geliyo laga wacyigeliyo loo sheego waxaan inay jiraan kadib buu talaalka waxtar yeelan karaa oo sida la rabana loo qaadan karaa marka waxaan leenahay aqoonta iyo waxbarashada in la laba laabo ee ilaa hee- heerka hoose ee miyiga iyo tuulooyinkana la gaarsiiyo ayaan dhihi lahaa ayaa looga baxaya In- muna waxaan maraynaa gebagabadii barnaamijka waxaan jeclahay adi inaan ku weydiiyo in sidee dhallinyaradu kaa- door intee leeg ay ka qaadan karaan guud ahaan sidii cudurka loo suulin lahaa bismillaah een walaalkiis waxay ka qaadan karaan door aada u weyn waa haddii ayaga is saaraan responsibilitygaas inuu saaran yahay dadkan dhibaataysan ama dhibaatada ku dhacday inay eh, mu- muhiimad weyn ka saarantaa Een, anigaan kula hadlayo waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka ururka somba waa waxaan ahay arday dhowaan soo qalin jabi rabto sanadkan insha allah waxaan una istaagnay ina dadkeena dhibaataysan aan gaarin goobaha caafimaad aan awoodin inay tagaan aan gaari karin ama wac- wacyigelisnayn inaan wacyigelino sidee lagu wacyigeli karaa in sidaa anaga isku asaason kale laisku asaaso mee dadka me- kaamamka joogaan loogu tago loos loo sheego inay da- cudurka cudurkan ee oo preventive yahay oo laga laga daaweysmaayo intaan cudurkan dhicin laga hortegi karo keliya ina kaaga xiran tahay maama laba dhibcood ah cunugaaga siisatid Een, in loo tago waxyaalihii kalena laga dooyo in la meediyaha laga hadlo in goboladii la aado loo tago goboladii aan awoodin aan la ognahay in isbitaallo ku oolin ama awareness haysanin in awareness ka bixino in mar kasteeto muhiimaddu waxay tahay in dhalinta eh, inay midowdo si walba ay ku midoobi karaan la ogaado social responsibility oo ku saaran adiga waxaa tahay arday khaasatan ardada caafimaadka barato adigu waxay ogtahay qofkan wuxuusan ogeen kan b-eeda dhigto ama it-ga dhigto hadduusan aqoon u lahayn waxaa adigu aqoon u leedahay inaa badbaadisid ogow naf aa badbaadisana waxay ka- waxay ka qiimo badan tahay wax aan la qiyaasi karin waayo qof adiga caafi adig wax aan u sheegtay ama aad alsiisa ku caafimaaday oo oo waxyaale aad kuu farxad gelinayo marka in dhalinteena ay ogaadaan mas-uuladiis inay saaran tahay si walbeeta ee iskaga deji karaan iskaga dejiyaan ee ka tagaan wacyigeliyaan kaamam ka tagaan anaga hadda kaamamka waa tagnaa free of charge anaga lacagteena anaga transportationka jaamacadahana loo siiyo ama shoppingkeena aan ka jarno marka in sidaasoo kaleeto aan dadna lagu dayanin soomaaliyada waxay maraysaa ceelna uma maqano cidna uma maqno marka in aad iyo dadkaagaba loo soo jeesto dhalintaana responsibilityga saaran tahay khaasatan kuwa ca- caafimaadka ah ee u soo jeestaan kana wacyigeliyaan waqti kasteed muna aan kugu soo gebagabeeyo in dhallinta door intee leeg ayay ka qaadan karaan sidii cudurka loo suulin lahaa gebi ahaanba maadaama cudurka sida aad og tahay uu wadamo qaar eshiya ka mida iyo afrika iyo uu kusoo ururay caalamka inta badan horumar laga gaara cudurka dabaysha sidee soomaaliya looga suulin karaa dhalintuna kaali intee leeg ayay ka qaadan kartaa waa xaqiiqo war- waa wax jira waaye in adduunyada kaleenta laga suuliyo wadamada een, dagaalada ay la degeena ay ku harto annaga soomaaliya aan ke- aan koogkanahay waxaa laga waxaa la- waxaa la- waxaa lasaga kaashan karaa oo dhallinyaradu ay kaalin oga qaadan kartaa waxa waaye in dhallinyarada horta ay u diyaargarowdo dowladda soomaaliyana ay ogaato inay cudud meeshan ku jirto horta haddii dhallinyarada ay soo aruursato haddii dhallinyarada ay la hadasho hadday dhallinyarada wasaaradda caafimaadka isugu yeerto ay tiraahdo een, yani waa mas-uuliyadna wada saaran dowladda bas ma saarna wasiirka bas ma saarna madaxweyne bas ma saarna waa mas-uuliyad ina saaran qofka waa inuu badbaadin karaa ilaaha wax badbaadin karo waa inuu badbaadin karaa waxyaabaha yaryar ka badbaadin karaa een, dariskiisa canugiisa faamilkiisa iyo dadka oo mas-uulkiisa mas-uuliyadiisa asaga saarantahay inuu ka badbaadin waa ugu yaraan een, waxaana saaran mas-uuliyad qaranaana saaran waxaan isaga kaashan karnaa inaan inaga in- midowno inaan inaga isu nimaano inaan u diyaar garowno dalkan yaa u maqan horta yaa iskale bulshada gabo bulshada soomaaliya inay isweydiiyaan yaa iskale dalkan dhallinyarada inay issii weydiiso yaa iskale dhaldha dalkan oo mustaqbalka ah een, mustaqbalkii ummadda yaa ah odayaashan waa tagayaan mas-uuliyadda hadda saaran waa tegaysaa meeqaan soo arkaynay intaan indhaha soo kala qaadnay ninetygii wixii ka dambeeyey meeqaa marxaladoodan kasoo gudubnay dadkan way tegayaane dhallinyaradu waa inay iyu naftirkooda intay isu yimaadaan xoogooda mideeyaan maskaxdooda horta maskaxda laga shaqaysiiyo yani qofka markuu maskaxdiisa fiyowdahay wuxuu soo saari karaa waxyaabo badanoo soo saari karaa bulshadu ama dhallinyarada soomaaliyeed een, markay isu keento horta yaa iskale gurigan maanta haddaa xaaqatid yaa seexanaya caawa haddaa bulshadan ka badbaadiso cudurkan dilaaga ah ee dadka naafeynaya ee curyaaminaya ee qaabka dadku u galaayo aad arkaysaan haddaad isweydiisid dhallinyaradu ay tiraahdo bal aan ka hortagno waxa laba dhibac wax laba dhibac een- een afka lasaga shubayo in bu- qof dhanoo bini aadan oo ilaahay uuntay uu nooga baaba'o uu nooga ba- eh, maxaan ku dhaha curyaamo waa dhibaato inteeda la eg soomaali gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay mas-uuliyada ina saaran haddii aad soo hana qaadatid oo fiftiinba aad gaartid oo shan iyo toban da-daada u gaartid waxaa ku saarmaysa mas-uuliyad bulshada horteena ku baaba'aysa inagaa inaga inagay naga dhabaaba'ayaan waa mustaqbalkii dhallinyaradii berri waaye kuwa maantaad tihiin inay markaan midowno oo isu imaano ma ahan in guruuba isu imaanayaan inay koox isu imaanayaan ma ahan een dhallinyarada ayaga oo oo guruubo ah intay is aruursadanya mas-uuliyad is saari karaan ma ahan guruubkan aniga ah, ima taageersana ma ahan kan waa iga soo horjeedaa ma ahan dhallinyarada soomaaliyeed cudud weyn oo muhiima waaye waxay badbaadin karaan neeshinkan dhanay badbaadin karaan waxay u horseedi karaan caafimaad waxay u horseedi karaan horumar waxaan ku daynay een dhaweeto waxaa yimi waxaan sameynay program la yidhaahdo peer to peer peer education waxaan ku tijaabinaynay h i v ids kaan ku tijaabinaynay programka sag soo noqday dhan waxaan ogaanay in qofka jilkiisaa qofka kaleentu uu wax u sheegi karo maamooyinka maamooyinkan ku aadinay dhallinyarada gabdhaha ahay gabdhaha dhallinyaradan ku aadinay marka dhallinyarada cudud waaye cududeena aan mideyno bulshadaana aan badbaadino intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii dooda ahaa ee aanu kaga hadlaynay wacyigelinta cudurka dabeysha barnaamijkan oo idaacadda v o a ku qabatay magaalada muqdisho waxaana igala qaybgelayay mune axmed cabdulle oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka soomba mune xasan maxamed guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka hiiraan maxamed warsame sandhool oo ah guddoomiyaha dhallinyarada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo shucayb cabdulaahi xasan oo ah guddoomiyaha dalladda sooye ee arrimaha dhallinyarada inta aynu barnaamijka noocan oo mar kale ku kulmi doonno haddii allaha awoodda lihi ogolaado waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag halkaasaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington waxaananu bartanka kaga jirnaa barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha waxaa inoo soo socdaa sheekadii xiisaha badnayd ee lama huraan iyo sheekooyin kale iyo weliba qodobo kale marka horese dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno heesta mildhaabo iyo fanaanada xamda kuwiin
mahigaaniyo sidii mayay mirtii keeni mayda maharo mahigaaniyo sidii mayay mirtii keeni mayda maharo dabasho waygu maxay kujadaysidaan muquurtayo dabasho waygu maxay wajadaysidaan muquurtayo u muuqday inaanan maarmaynine u muuqday inaanan maarmaynine ahay murugada jacayl ma hadho maankaygaa ku yeeshay meel halise ahay murugada jacayl ma hadhe dhaabada waan la meerayste macaanow haygumadiyey dhaabada waan la meerayste macaanow haygumadiyey ma moodayn inuu igu samaqayo waxaan mitidabaa muquuntay nafteed ma moodayn inuu igu samaqayo waxaan mitidabaa muquuntay nafteed marmaan kalgacaynu mayracayba dimaagu oo waygu murxsadayo marmaan kalgacaynu mayracayba maago waygu murxsadayo rabinkuway maleegimo murugada jacayl ma hadho mankayga ku yeeshay meel halise hey murugada jacayl ma hadhe mankayga ku yeeshay meel haliso midhaabada waan la meerayse macaanow kayguma dhiyay midhaabada waan la meeraysay macaanu haygumadii midhaabada waan la meeraysay macaanu haygumadiyay heeskaasi mildhaabo iyo codkii fanaanada xamdi kuweyn intaasi aan kaga gudubno halkaad kala socoteen waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan inooga yimid magaalada beledweyne waxaana inoo daadihinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij toddobaadkiiba hal jeer aad ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga barnaamijka waxaannu toddobaad walba idinkaga soo gudbinnaa magaalo ka mid ah geeska afrika toddobaadkan waxaan barnaamijka idinkaga soo tabinayaa magaalada baledweyne anigoo ah xuseen xasan dhaqane waxaan ku suganahay goob ay dad badan isugu yimaadaan qodobkan dhegaystayaasheeda la wadaagayo waxa uu noqonayaa howlaha maamul dhisida ee ka soconaya qaar ka mid ah gobolada dalka colaadaha ka soo cusboonaaday gurceel iyo baladweyne wax ma u dhimi karaan magacayga waxaa la yidhaha maxamuud siyaad muumin ku magac dheer qoor dheere waxaan joogaa magaalada beledweyne dareenka igu weyn waxa waaye dhibaatooyinka kusoo noqnoqday gobolka hiiraan dagaalada kusoo noqnoqday taas oo maamul u samaynta gobolka loo samaynaa dareen weyn ku ah taas marka waxaa leeyahay dadka dega gobolka hiiraan waa inay ka waantoobaan horu socdaan gobolka waa laga tegey marka waxaa leeyahay soomaalida hireer hiiraanay walaashada waxaan kaloon baaq u jeedina nabadeed anoo oday nabadoon ah gobolka galgaduud colaada ka socota oo lagu dirira ayadana waxaan leeyahay soo lasoo lasoo soo dhoweeyo colaadaas waxaan leeyahay nabad ha lagu soo dabaalay colaadaas galgaduudeed magacaada iyo meeshaa joogta magacayga waxaa la yidhaha xuseen maxamed fidow waxaan joogaa degmada beledweyne xarunta gobolka hiiraan dareenka maanta taagan wuxuu yahay waxaan aada uga xunnahay horta marka ugu horeysa colaadaha gobolada dhexe ka jira khaasatun hadda ku dambeysa galgaduud ka taagan waxaan leenahay colaadaas hala joojiyo waa dareen xun waa dhibaato la soo maray inay wax ku dhintaan wax ku xumaadaan mooye waxba kuma samaadaan waa maadsan tahay magacaada bismillahi raxmaan raxiim aniga magacayga waa sheekh cabdiwaajid sheekh cumar nuuriyow jooga magaalada beledweyne haddii aan cabiro colaada jirta iyo hiigsiga la sugaayo caqabaday isku yihiin boqolkiiba boqol colaadaasi aad oo aad oo aad oo aad oo aada ayaan uga xunnahay run ahaantii laakiin wixii looxul maxfuud ku qoran dee wax celi kara male kolleyba waa dhacayaan waa maqaadir ilaahay waxaan horta mahad weyn usoo jeedinayaa odayaasha dhaqanka ee reer hiiraan iyo kuwii labada beelood ahaa ee laftoodaba oo maslaxada qaatay saddexdoodaba waxaan leeyahay mahadiha idinka gaadho wax walba oo dhib ah haddii saas loo daba qabto horaan u socon lahayn dib u socod waa ka bixi lahayn insha allahu tacaala nabadan qoor dheere dagaalada soconaya iyo nidaamka la doonayo in la dhiso ma dhihi karnaa dagaalada waxaa lagu tilmaami karaa kuwa ay siyaasadi ka dambeyso ha waa la dhihi karaa oo waxaa jira wax federaalkiyaaba keenay dagaalka keenay marka waxaa la yidhi dowladdu yeesha xamar kaliya joogine gobollada inay ku soo baxdo xildhibaanada ku soo baxaan madaxda ku soo baxdo gobollada heshiis sidaa loo gaaro higsiga lix iyo tobanka ousan nooga baabeen oo ummaddeenu ay lix iyo tobanka isdoorato waxaan leenahay dowladdu si degdeg hawshaas ha usoo farageliso gobollada gogol ha ka fidiso si wanaag ha ka fidiso waxaan leenahay soo dhowaa dowlas xamar kaliya ha joogin kasoo gudub ee gobollada imaad xaafadaha calanka soomaliya haddii maanta aqoona soomaaliga ka buuxa marka dalka calanka xamar laga soo qaado gobolada hala keeno marka kaalinta odayaasha maxay noqonaysaa mar haddii nabadii aad tiriin dowladda ha qabato kaalinta odayaashu geestay ka taagan labaatiyo afartii shantii sano odayaashu waa kuwa u taagna dhibka iyo dhibaatada waagii beri u taagan hadda dagaalkii ka dhacay maaldhowd beledweyne ka dhacay raggaa u dhabar adeegay qarashkooda ku bixiyey gogasha dhigay ku dadaalay in laysku keeno nabad labada beelood walaalaha ku dirirtay odayaashu maba habeenii maalma seexdaan waa nabaday hirsood ka yihiin odayaashka yihiin horta runtii caqabad weyn waxaa isku ah meel ay dhibaato ka jirto horumar maiyo higsi ma isu imaan karaan waxaa laga maarmaana marka horta in dowladda federaalka ay baahiso caqligeeda iyo ra'yigeeda iyo cilmigeedaba ay siyaadiso ummadda wax loo sheego la baraarujiyo la wacyigeliyo waxaan ognahay cadowgii oo meeshan ka tegay ee shabaab ahaa dowrad inuu ku sameynaya xataa gaari gacanada dadka wada iyo kuwa yaanyada gada kulli dowruu geliyey waxbuu u sheegay dadkaas tababar ama siminaar siminaaro ayuu u qabtay siminaaradaas waxbuu ugu sheegay dadkaas wixii loo sheegay laga shuba waa rabaan waxa colaadaha kicinaya waa waxaas waxa eh, kalsooni darrada keenaya waa waxaas waxaasoo dhan marka waxay waxaa ambaqaadi kara oo tirtiri kara dowladdii oo xooggeedii la helo horu socodkuna saasuu ku iman karaa ummadda reer hiiraanna boqolkiiba boqol waa ismasaamaxaysa waana cafinaynaa insha allah kuwiya dad hadda waxaa laga yaaba maanta inay maqlaan federaal federaal iska maqleen laakiin haddiisan la fahansiinin oo loo sheegin waxa federaal lagu hiigsanayo ama laga damacsan yahay dadaa waxay u fikireen wax magarata qabiil bas u fikireen inuu qabiil federaalka yahay laakiin ma ahan waa micnaha federaal waa meel kastoo ka jira ethoobiyan dariskeena ayuu ka jiraa marka federaalka ma ahan in qabiil bas dadka loo fahansiyo waa laakiin waxay u baahanta wacyigelin iyo seminar fara badan in dadka loo furo la ogeysiyaa in micnaha federaal uu jiro
Een, horta arrimaha federaalka sida uu u dhisan yahay qaanuuniyan iyo sida soomaalida ay u haysato iyo sida hadda la doonayo in loo dhiso saddexdaas siyo u ka- u dhexeeya federaalismku sharci ahaantiisu waa ummad xisbile wada nool is-aaminta isdoorata qabiil iyo isqoonsi iyo qajajac iyo midna aan lahayn waa siduu u dhisan yahay ummadaha ee samaystayna ay ugu hormareen haddii diinta lagu daqbaqana ay meel mar ku noqon lahayd sidaan u haysanno soomaali haddaan nahay federaalismku wuxuu noola muuqdaa mid haddaa alla ku ron yahay een qabiil ku salaysan annaguu noola muuqdaa federalism ahaan haddii marka dhabtii laga hadlo war federalismka dan buu noo wada yahay sharci ahaan iyo diin ahaan intaba
intaasi waxay noogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada baladweyne ha mogaanin in toddobaadka dambe aad la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho inaynu ka soo tabinno magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay sheekadaasi dareenka dadweynaha ee magaalada beledweyne uu ka soo duubay halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington oo aanu ku guda jirna barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabeysha haatan waxaad kusoo dhawaataan sheekada xiisaha badnayd ee lama huraan
ku soo dhowaada sheeko taxano ah oo halkudheggeedu yahay lama huraan sheekadan oo qayb ka ah maaweelo ku lifaaqan barnaamijka dabaysha waxa ay ka hadlaysaa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida sheekadan waxaa soo saaristeeda maalgeliyey raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadminimada u qaabilsan qaramada midoobey oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana v o a u fududaysay isticmaalkeeda raadiyaha ergo ee ay isna xaruntiisu tahay magaalada nairobi sheekadan hal-abuurkeeda waxaa iska leh saxafiga iyo qoraaga soomaaliyeed ee cabdulqaadir maxamed mursal haddaba ku soo dhowaada qaybtii koob iyo tobnaad ee sheekada
يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنجر
si fiican aqriya qur-aanka ku dhawaaqa waree maxamed fadhiiso akhri subax baa inagu soo xiga galabtan aan galayna berrina waa jimce haye ayaan iyo fardowsiyo way fiican yihin liibaanoo dhibka jooji fadhiiso akhriya qur-aanka ku dhawaaqa alaam tara assalaamu calaykum wacalaykum wasalaam haye soo dhowow saaka waa soo dheeraatay rooble maalintii dugsiga la furay ayaaba noogu kaa dambaysee waan dhowahay macallin basbaas howl baanan kaaga maqnaa gartay waan ka xumahay xilli laysugu yimaado Mm.
ama laysu soo booqda ama la wada hadlo maaha iga raalli ahow maya maya maya rooble wakhti kasta waa laysu imanaya oo wixii jira waa laysu sheegaya ee bal xaggaa inooga bixi ardada aan iswaraysanne waayahay bannaankana jooji haye waaya macallin basbaas Mm, waxaan kuu hayaa mm, war farxad leh gartay oo beryahan oo dhan Mm.
odayaasha deegaanku ay hadal hayeen war khayr leh waad wadaaye adigaaba haye balii wad haye horta khayr allaha ku siiye Mhm, wax badan baad macallin ahayd haye oo aad tubcaano Mm, qur-aanka baraysay gartay oo arday badanina ay ka aflaxeen Haye.
oo dibadda iyo dalkaba joogaan waa dhabtaasi khayr allah ha ku siiyo aniguna kuwaas ayaan ka mid ka mid ahaa macalin basbaasow oo haddaan dagaaladii Mm.
iyo qixii Mm.
iyo jabkii Mhm.
iyo kala cararkii aanay dhicin Mm.
intaa in ka badan baad isoo saari lahayd yaraantaadii aad baabad u fiicneed waxbarashadee mahadsanid hawaayahay gartay haye
hadalka aan kuula socdaana waa sidii aan u horumarin lahayn qur-aanka guud ahaan iyo gaar ahaanba cilmiyada kale waa arrin wanaagsan ee taa maxaa talo ah oo la hayaa sidii wax looga qaban lahaa arrinkaas waa arrin qorshaheedu hadda soconaya loona ballansan yahay sidii loo horumarin lahaa Mhm.
waxbarashada tuulada Haye.
islamarkaana wax loogu kordhin lahaa Ah.
manhajka guud ee waxbarashada tuulada waa arrin farxad iyo hididiilo hor la igelinaysa rooblo arrinta aad ka dhawaajisay waxaa taas weheliya Eh.
sidii macalimiin kale Mm.
oo dhigta maadooyinka Mm.
xisaabta sayniska jogorafiga Haye.
iyo taariikhda loo heli lahaa hadda arrintaasi ma tahay mid sahlan ileen aniga waad og tahay oo inaan macallinka qur-aankahay arrintaasina ma aha mid sahlan ee sidee wax la yeelayaa ama dee la dhahaya bal ii sharaaco ii sheeg wax waa la ogyahay inaysan ahayn wax fudud macalin basbaasow gartay si wax looga qabtana Hee.
waxaa lagu ballamay Mm.
in shir guud hee oo looga wada hadlayo horumarinta waxbarashada la qabto waa magarata lagana soo wada qayb galo waa sax waxaan diyaar u ahay inaan qaybtayda ka qaato rooblow sidii hawshaa loogu guntan lahaa oo la isugu dhabirjabin lahaa waa arrin wanaagsan arrinka aad ka dhawaajisay marka taas ayaan kuula socday haddana waan sii soconayaa goorta ballantana waa lagula soo socodsiin doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo liibaanow dhegeyso akhri qur-aanka rabshada jooji aan ardayda ku wato liibaano waan ku maqlayaa hooy Nabaday Waa- macallin.
waa yahay nabaday rooblow waaye waryaa liibaan fadhiiso haye nabaday rooblow waryaa liibaan maanta dhan waan ku arkaya ishaan kugu haya galabta lagu faasixi maayo halkaasaad fadhiya haye caasha akhri sidaa ayaanoo kale u akhri waad fiicantii subax kor u qaada waan idin arkaya isha waan idinla socday rabshada iga daayay si fiican qur-aanka u akhriya haye haye khayr allah ha idin siiyo
muxuubay hooyo ariga soo xiray waa habeennime hooyo baldhaqso ariga soo xiray waayahay hooyo ma ogtihiin muxubiya tahliilow in macallin basbaas uu dugsigii dib u bilaabay hadda iyo wixii ka dambeeyena tahliil la geynaayo dugsiga qur-aanka uu horay uga habsaamay intii dagaalada iyo istaba orodka lagu jiray hooyo anigana miyaanan dugsiga iyo qur-aanka la igeynayn maya hooyo adiga muxubbooy adigu waxaad ku filan tahay oo aad noo qabanaysaa adeega guriga iyo ariga oo aad la joogtid intaas weeye adiga hawshaadu hooyo taasi cadaalad ma ahan in aniga howsha guriga iyo ari la iraaciyo tahliilna keligiis dugsi la geeyo hooyo tahliil waa waa waa walaalka hooyo waana wiil wuxuu la tartamayaa wiilasha kale adiguse adeega gabdhaha oo ay guriga ka qabtaan iyo ariga iyo hawshaasaad leeda hooyo macaaney ee ha ooyin ha ooyin hooyo hooyo muxubay ha ooyin maxaad la ooyaysaa
maxaan la ooyi waayo hooyo anigaba waxaan rabaa inaan gabdhaha facee ah inaan la tartamo xaqna waxaan u leeyahay inaan wax barto noloshay ma ariraaciyo guriga howshiisaan ku ekaanaya hooyo hooyo maad iyadana u daysid wax ha baratee gabdho badan oo iyadoo kale ah ayaa wax barta war adduunyada ilaahigay oo haddee haddaa idinka saa leedihiin bal yaa ariga la jiraya adeega gurigasa yaa gacan igu siinaya bal adduunyada ilaahigay idinku haddaa saa tidhaahdeen aniga yaa wax ila qabanaya hooyo kaltan ha loo sameeyo howsha aniga iyo tahliilba qofba wakhtigiisa ha qabsado yaa muxubo muxubo taasi hadal ma aha inuu wiilku uu jikada kaltanku lagula sameeyo iyo adeega guriga ma hooyo taasi hadal gabdhaha hawshoodu waa wax la og yahay wiilasha hawshooduna waa iska caddaysee way hooyo muxubo hooyo taasi xaq ma ahan in tahliil markii hore siduu doono u ciyaaro markii waxbarasho la gaarana isaga keligiis la geeyo
war ilaahigay adduunka ilaahigay war waa aakhiru sabankii la sheegi jiray muxubbooy hooyo hadda ma waxaad leedahay adigaa anigaa saxa oo adigaa qaldan bala aan ku maqle maya hooyo macaan aniga kuma odhan waad qaldan tahay ee waxaan ka hadlay in anigana xaqa waxbarashada wax layga siiyo midda kale hooyo muxubbooy miyaanu tahliil maqaayadda adeegeeda ka shaqayn wax kastoo aan suuqa uga baado miyaanu degdega ila soo cararin miyaanu gacan igu siin oo wax walba aanu ila qaban hooyo muxuboy tahliil waa walaalka ee udda waana wiilka keliya hooyo aboowahee waan jeclahay aad baan u jeclahay waxaan jeclahay inuu wiilasha aasaagii ugu horeeyo hooyo muxubba waa runteed iyadana ha la geeyo waxbarashada wixii howl ahna waan la qaybsanayaa walaalooyinow xildhallaan gartaa weynaa midda iyaga iga saxsan bal waayahaye waasan allaha inoo beriyo waynu ka tashan doonnaaye muxuboy hooyo waxaraha soo xidhay digaaggana oodda u adkay dabacaddeeyihii waad ogayd habeen horisu u galeen waayahay hooyo adna tahliilow hooyo dadkaa taagan gaaska ka gad kirliyaashana dabka iisaar shaahu ku haray khayr allaha idin siiyee aniguna hooyo haween muran ka dhexeeya oo xaafadaha ah ayaan soo xallinayaaye waa idinkaas waa yahay hooyo waa yahay
haye mad caliyow iyo shoobay xaggee bay idka keenta maanta waa dhantiinu aad isu daba ordaysaan
unuwa geegi salaamba ku deerne jigrow adiina salaamo ku deerne furugo ana wadidiina haad shooba adikiin dhiibay furugi mayn dhiibn unishal gordaane galantaana tan midgeed itan bede jigrow salaamaba jarto walba shal goradu ay bismillaahi raxmaan raxiim wareedhag labadaadii gacmood midigtaadii waatan bidixdaadiina waatan anaa ku kala tusayee waxaad yeelaysaan ii warrama oo sidee bay wax u jiraan bal ii warrama warmaanooyaal warmaanooyaal waa wareersanaya ma kasakarnaa wax aan ku waragno
war bal amuurtaan iyo mashaqadaan eega war maxaa idinku dhacay oo aad la wareersantiin warniyow bisigeedi una shalay usni beledkii bush ee buushishley ya marki ahadeego is ernay ha muraasini ya anishae kore geeka burur mae hadee bururawna may taraase burur may tare geeka beeli bistoolo bayaale haye Ah, markii misigadii nalaga gatay oo lacagtii nala siiyey aasaantayna saan la soo daba dhigtay Ah, waa warar-
oo maxaa dhacay maalin jooga kisti una haysaniba galantaan laku- kulabahay una o fiiriyaana yanana dhacay geeki yaaba jar allow dow kuwa oo hadda farihiina waxba kuma jiraan haddii xataa kiiloo sokor lee soo gada lahayn xataa maxaa naga bi'i lahaay Ah, waxaad yeelaysaan bal ita isdejisaan horta xaggee baa la idinku dhacay oo la idinku furta dhiyow jidkii la sheega jaray jiiradii eh, tubcaana oo dadka sheega jareen yaninengali geekaano isbaara dhikdeeno lukumaro waaye oo dadka hahda ansheenay muslinka dhibi ya meelo nii helen geek weliba maybakiinku dorano dadkii kaleen saasa weelan oo noo horeey haa haa horta mar hore ayaan idiin sheegay inaynaan meel aad la martaan adeegiinna inaan helin haddii aan la samaysan hub iyo ciidan idin difaaca mar hore mar hore mar hore horta taladaas maabahumayne taladaas mahumayne geek ani mara bururay haddii bistoolaha ay faday wali weelo fadiba laakiin ana jigrow may baki lahaa hub mafayla taasna haddii dhiyaasonna ini dadka dhan ansamanaadan yakiin sheegi tan kalena haddii hub meelo kooy oo dhalinyaro kooyta oo deblay ee may banagadaase ini dhibaato horle oo niin kooyta
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil qayb kale oo ka mid ah sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan ee uu alifay wariyey cabdulqaadir maxamed mursal halkaad kala socoteenna waa v o a barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha dhegeystayaal waxaa naga xasuusinahay inaad noo soo qortaan afkaartiina ku aadan sida aad u aragtaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha ee boolyada fadlan noo soo sheega waxa aad jeclaataan ama aad dhaliishaan ee ku jira barnaamijka boolyada fikradihiina noogu soo dira emailka laanta af soomaaliga ee v o a somali at v o a news dot com mar kale haddii aan ku celiyo waa somali at v o a news dot com idinkoo qoraalkiina cinwaanka uga dhigaya barnaamijka wacyigelinta dabaysha haatan aan ka codsado saare ciidle oo barbarkayga fadhida bal in qodobadii warka caalamka u doorkarona ay noo dirmarto mahadsanid xuseen diyaaradaha dagaalka ee masar iyo liibiya ayaa maanta duqeeyey xarumo ay kooxda daacish ku leeyihiin bariga dalkaasi liibiya taasi oo lagaga aargudanayay dilkii qaargooyada ahaa ee lagula kacay koob iyo labaatan qof oo u dhashay dalkaasi masar oo masiixiyiin ahaa duqayntan ayaa lagu bartilmaameedsaday xorooyin kooxdaasi oo ku yaala magaalada derma saacado yar uun kadib markii kooxda daacish ay internetka soo gelisay fiideo muuqaal ah oo muujinaya dil qoorgooyo ah oo ay dadkaasi kula kaceen madaxweynaha dalka masar cabdilfataax al siisi ayaa khudbad u jeediyey wuxuu wacad ku maray inuu jawaab ka bixin doono dilkaasi loo geystay oo uu ku tilmaamay mid argagixiso ah oo nacayb badanna muujinayay dhinaca kalena saraakiisha dalka ukrain iyo hogaamiyayaasha jabhadda gooni goosadka ah ee ruushku taageero ayaa dhinacba dhinaca kale ku eedeeyey jabinta xabajoojin cusub oo dhowaanta dhex maray labadaasi dhinac
waa tahay saara aad iyo aad baad u mahadsan tahay maqalka muusiga dhigiina kusoo dhacaya waxaa uu hordhacu yahay heeskan oo ay nagu luqay doonaan fanaaniinta zaki iyo nasteexo
oo beri samaado xooluhu barqanaya oo beri samaado xooluhu barqanaya sida loogu baahdaa kalgacaylkii burure oo sida loogu baahdaa kalgacaylkii burure Mm, kugu badhaadhay daa'imada barwaaqaystay aragtida mudan wiilashayda ku buseela egmada kugu badhaadhay daa'imada barwaaqaystay aragtida mudan wiilashayda ku buseela egmada
baliyada xareediyo toganka burqanaye baliyada xareediyo toganka burqanaye ubutacay ka imaha boholyow galoo qabo kubutacay ka imaha boholyow galoo qabo farxad lagu bogaadshagaad la wadaagtay bilcidehe farxad lagu bogaadshagaad la wadaagtay bilcidehe kugu barahadhay kugu baraaray heestaasi ayaanu kusoo gebgabaynaynaa barnaamijkeennii wacyigelinta cudurka dabaysha idaacadda waxaa idinla socotineeyey xuseen barre iyo saare ciidle intaanu kulmayno lixda iyo barka wakhtiga bariga afrika waxaan idin leenahay sidaa iyo macasalaama
kugu barahadhaymada barwaaqaystay aragtida gudaha wiilashayda kubusehelay egmada
This program has come to you from the Voice of America, Washington.